إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu la qadaro aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah weerar lala beegsaday ciidamo kenyaan ah ayaa ka dhacay deegaanka kahambooni ee gobolka jubbada hoose waxaa sii kordhay khasaaraha askarta maamulka jubbaland ka soo gaaray weerar kamiin ah oo shalay ku qabsaday duleedka magaalada kismaayo qaraxyo lagu weeraray askarta dowladda federaalka iyo xalay mujaahidiintu ka geysteen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wilaayada gadow ayaa gurmad ballaaran oo biyo iyo raashin isugu jira gaarsiisay deegaano ka tirsan gobolkaas warbixinno soo baxaya ayaa sheegaya in waddanka liibiya looga cabsi qabo inuu noqdo dal soo saara daraagis aad u badan guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey dadka degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan maxkamadda sare ee ciraaq ayaa siyaasi caan ah ka mamnuucday inuu noqdo madaxweyne
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faah-faahsan weerar lala beegsaday ciidamo kenyaan ah ayaa ka dhacay deegaanka kaambooni ee gobolka jubbada hoose wararka naga soo gaariya gobolka jubbada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ayaa ku waramaya in saacadii lasoo dhaafay weerar kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo sidoo kale dhabaga lala beegsaday ciidamada kenya ee waddanka kusoo duulay iyo sidoo kale askarta maamulka jubbaland ee la shaqeeya weeraradu waxay ka kala dhaceen deegaano kala duwan mid ka mida waxa uu ka dhacay duleedka magaalada kismaayo halka kan kalena uu ka dhacay deegaanka kaambooni haddaan ku horumarno midka ka dhacay deegaanka kaambooni ciidamada mujaahidiinta shalay waxa ay agaarka deegaanka kaambooni ee dhaca xadbeenaadka oo u dhexeeya jubbooyinka iyo dhulka kenya xooga ku haysato ee soomaaliya qarax kula beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenya ee waddanka kusoo duulay kuwaasoo u socday inay biyo dhaansadaan qarax ay mujaahidiintu la beegsadeen ayaa waxa uu haleelay gaadhi kooyal ah kaasoo goobta ku burburay waxaana saarnaa askar waqti yar kadib qarax labaad ayaa waxaa lagula beegsaday agaarka deegaanka kaambooni kolanyo lugeynaysa ayuu qaraxan labaad haleelay waxaana qaraxaas ku dhaawacmay inta la xaqiijiyey shan askari oo kenyaati ah wax yar kadib waxaa soo degtay diyaarad helikabtar ah taas oo daabushay dhaawacyada dhanka kale jubbooyinka waxaa sii kordhay khasaaraha askarta maamulka jubbaland ka soo gaaray weerar dhabagal ah oo maalintii shalay lagula beegsaday duleedka magaalada kismaayo meel u dhow deegaanka cabdalla birole waxaana weerarkaasi lagu dilay afar askari oo ka mid a ciidamadii la beegsaday halka lix kale ay ku dhaawacmeen gaari cabdibila ah oo ay wateenna mujaahidiintu waa ay gubeen magaalada muqdisho waxaa iyadana ka dhacay weeraro qaraxyo ah oo lala beegsaday fariisimo kala duwanna waa askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen magaalada muqdisho mid ka mid a qaraxyadaas ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho halka kan kalena uu ka dhacay fariisin ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen isgoyska bakaara ee magaalada muqdisho wilaayada gadow ayaa gurmad ballaaran oo ka yimid dhanka guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiisay deegaano ka tirsan gobolkaas zakariya cumar ayaa ka waramaya ololaha loogu gurmanayo oo dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa weli si dardar leh uga soconayo wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab gurmadkaas oo ay ka faa'iidaysanayaan boqolaal qoysas ah kuwaas oo saamayn xooggan ay ku yeelatay abaaraha ku dhuftay dalka wilaayada islaamiga ah ee gobolka gada ayaa ka mid ah goobaha ay gaareen guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaas oo boqolaal qoysas ah lagu gaarsiiyey gurmad gu jiray biyodhaamin iyo raashin qaybin qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay gurmadkan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay ka warbixiyeen dareenkooda farxadeed iyo sidai ay ugu baahnaayeen gurmadkan soo gaaray magacayga waxaa la yidhaha maxamed maxamuushide waxaan joogaa qarari haddana islaamka maanta na soo gaarsiiyey annaga oo aad u ooman biyaha si wacan bayna maanta noo soo gaarsiiyeen waana cabnay ilaahay baa ku mahadsan uma bacdigeed ayaguna waa ku mahadsan yihiin magacayga waxaa la yidhaahaa cabdulaahi aadan warsame annagoo aad u ooman oo xaaladda aan ku sugannahay ilaahay og yahay yaa maanta walaalaha mujaahidiinta yay biyo noo keeneen sidii aan awal ku sugnayn iyo sida hadda xaaladdan aan ku sugannahay waa laba siyood oo kala bedelan man oo haaysheeow ee tuuluda iyo sibalaas maanta maxaa i gaareey haaf bur ah labaatan kiilo sokor ah haaf bariis ah sadahla saliid ah kiilo tambar ah qaaday wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa si dardar leh uga soconaya oo howlaha loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen tan iyo markii hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhawaaqeen guddi loo saaray gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen warbixinno soo baxaya ayaa sheegaya in waddanka liibiya looga cabsi qabo inuu noqdo dal soo saara daraagis aad u badan maxamed amiin ayaa ka waramaya warbixin lagu daabacay shabakadda sk news ayaa lagu sheegay in aad looga cabsi qabo in liibiya ay isku beddesho hoy lagu sameeyo daraagiska islamarkaana lagu faafiyo muqadaraadka burburkii xukuumaddii khadaafi ee sanadkii labada kun iyo koob iyo tobanka ilaa iyo maanta ayaa waddankaasi waxaa ku qulqulaya tahriibiyaal aad u fara badan taasi ayaana loo sababeynaya in wax badan ay iska bedelaan xaaladda waddankaasi oo markii horeba dagaal ku jiray sida warbixinta lagu xusay maamulka tabarta daran ee ka dhisan dalka liibiya ayaa isku dayaya inuu koontaroolo maadooyinka laga sameeyo muqaadaraadka kuwaas oo kasoo gala badda iyo beriga maadooyinkan oo sida lagu soo waramayo ay soo geliyaan kooxo isku xidhan oo burcad ah ayaa laga cabsi qabaa inay gaaraan wadamada dariska la ah dalka liibiya ilo xog ogaal ah ayaa waxa ay sheegayaan in labadii cisho ee ugu dambeeyey la qabtay boqolaal kilogaram oo maandooriyaal ah kuwaas oo kasoo galay dhanka tunisiya sidoo kalena waxa ay muwaadiniinta waddankaasi u dhashay ee xeebaha dalka liibiya ka heleen ilaa iyo laba boqol iyo konton garam oo maadooyinkaasi daraagiska ah waxaa sidoo kale la sheegayaa in markab nooca kalluumaysiga ah oo siday shixnad dhan oo xashiish ah islamarkaana uu ku ciladoobay xeebaha dalka liibiya kaas oo ugu dambayntii badda ku daadiyey shixnadii xashiishka ahayd ee uu siday dhanka kale maleeshiyaadka shiicada lubnaan ee isku magacaabay xisbullah ayaa u adeegsanaya maandooriyahaasi qaab maalgashi ah kuwaas oo qayb ka noqday faafitaanka muqaadaraadka ee dalka liibiya sida warbixinta lagu xusayna waxaa aad looga cabsi qabaa in shixnadahaasi ay saameeyaan wadamada dariska la ah dalka liibiya guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey dadka degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan maxamed ciise ayaa ka waramaya gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin qiibin ka sameeyey degmada buuqa qable iyo deegaanada hoostaga ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan haddaba dadkan ay abaartu saamaysay ayaa waxaa la gaarsiiyey raashiin waa kuwan iyagoo ka warbixinaya gurmadka ay soo gaarsiiyeen mujaahidiinta aadan maxamed abikar ana waxaan joogaa degmada buuqa qable hiiraan maanta waxaa lee siiyey raashiin bur sokor bariis saliid tamir waa u baahannaha abaara abanahaysa maxaa qof abaar haysoo raashin hel mujaahidiinta iyaa ku mahadsan ilaaha noo gargaaray ilaahaygii rasaqaan noogu soo dhiibin alxamdulilah aniga horta beeraley waxa yar ooxayn iyo beerland ku noolaa beertiina waa abaarsatayba ilaahay mahadiisa kastay xaynta ahayo waxna cidda ii joogaan waxna duurka aadaya inaan haystaa oon ku noolaa guul allaha siiya cadowgana cagta ka hoose laga geliy intii muslimiinani guul allaha siiya ilaahayga mujaahidiinta noogu soo dhiiba alxamdulilah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli waxay wadaa garab istaaga iyo u gargaaridda dadka ay abaartu saamaysay warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan maxkamadda sare ee dalka ciraaq ayaa siyaasi caan ah ka mamnuucday inuu noqdo madaxweyne waddanka ciraaq weli waxaa ka taagan khilaaf ka dhanka siyaasadda ah ee ka dhashay doorashooyinkii baarlamaaniga ahaa ee bilo ka hor ka dhacay gudaha waddankaas kuwaasoo ay ku guulaysteen axsaabta shiicada isqabqabsiga ayaa ka taagan cidda qabanaysa xilka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mukhtaar al sadar oo ah shiici xisbigiisu helay aqlabiyadda baarlamaanka ayaa qorsheynaya inuu soo dhiso xukuumad loo dhan yahay alsadar waxauu ku dhawaaqay inuu soo xiray kulamadii uu la yeelanayay siyaasiyiinta isku raba in laga dhigo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xiisadaha ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii maxkamadda sare ee dowladda ciraaq ay soo saartay qaraar ka dhan ah hoshier zaberi wasiirkii hore ee arrimaha dibadda kaasoo u taagan xilka madaxtinimada maxkamadda ayaa sheegtay in ninkan uusan u qalmin qabashada xilka madaxtinimada zaberi ayaana ku eedaysan inuu ku lug lahaa falal musuq maasuqa ah xiliyadii uu ahaa wasiirka maaliyadda warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idaacadda islaamiga alfurqaan idinkaga imaanaya waynaga intaa